بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى waxaan ka warrami doonaa qisadii nebi khadar calayhi salaam khadar waxa uu noolaa nebi khadar calayhi salaam waqtigii ama xilligii nebi muuse iyo nebi haaruun ay noolaayeen waqtiyadaas ayuu noolaa nebi khadar calayhi salaam waxaanu ahaa nin eebba uu ku manaystay cilmi iyo aqoon aada u sarraysa magiciisa waxaa la odhan jiray khadar oo khadar waxa lagu bixiyey baa la leeyahay waxa uu ahaa nin meesha uu istaago ay isu bedeli jirtay doog ama akhtar sidaa awgeed ayaa lagu bixiyey khadar wallahu aclam nebi khadar calayhi salaam waa la isku khilaafaa nebinimadiisa culummada qaar ayaa waxay qabaan in uu ahaa weli wanaagsan ama qof taqi ah oo wanaagsan oo alle ka cabsan jiray kuwo kalena waxa ay leeyihiin mee khadar waxa uu ahaa nebi ayaga oo daliishanaya maadaama uu allah subxaanahu wa tacaala u waxyooday waxa uu yahay isaguna nebi ka mida nebiyadii allah subxaanah wa tacaala uu soo dirtay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi muuse calayhi salaam oo la jooga qowmkiisii reer bani israa'iil gaar ahaan markii ay joogeen xilligii tiiha ay ku jireen saxaraha siinaai ay joogeen ayaa la weydiiyey nebi muuse calayhi salaam su-aal ah muusow yaa adiga kaa aqoon badan oo kaa cilmi badan nebi muuse calayhi salaam waxa uu ugu jawaabay reer banu israa'iilkii aniga ayaa ah ka idinku cilmiga badan kelmaddaas ayaa eebba uu ku canaantay nebi muuse calayhi salaam oo waxa uu dhahay muusow waxaa jira addoon addoomahdayda ka mid ah oo adiga kaa aqoon badan oo kaa cilmi badan nebi muuse calayhi salaam muusan dafirin inuu gefgalay ee waa ka istaaqfurulaystay oo waa ka toobad keenay kelmadii isaga kasoo baxday waxaanuu yidhi yaa rabb waa kuma addoonkan wanaagsan ee iga aqoonta badan ee iga cilmiga badan waxaan u baahanahay inaan cilmi ka kororhsado oo aan cilmi ka saa'idisado allah waxa uu ku yidhi addoonkaa waxa aad ka helaysaa majmaca albaxrayn meesha ay labada bad ay ku kulmaan laba badood meel ay ku kulmaan ayaad ka helaysaa allah waxa uu siiyey calaamad ah kalluun ayaad qaadanaysaa oo lagu ridayaa sallad ama kiish kiiskaas kalluunka ku jira marka uu kaa dhaco ee uu biyaha galo kalluunkaasi ayaad helaysaa ninkaas addoonka wanaagsan nebi muuse calayhi salaam waa baxay waa xidhxidhay isagoo oo safarkaa u baxaya in uu cilmi uu soo siyaadsado oo cilmi soo kororhsado isagoo aynu ognahay nebi muuse calayhi salaam inuu ka mid yahay dadka bini aadamkaba kuwii ugu aqoontiyo cilmiga badnaa ulul casmigana ka mid ah shantii rasuul ee ugu sarreysa ama ulul casmiga ah ka midka ah ayaa nebi muuse calayhi salaam uu xidhxidhay in uu aqoon soo siyaadsado subxaan allah nebi muuse calayhi salaam waa baxay isaga oo uu la socday wiil isaga u shaqaynaya waqtiga oo la dhaho yuushac ibnu nuun yuushac ibnu nuun nebi muuse gadaashii kadib ayuu isaguna u noqonayaa nebi ka mida nebiyadii reer bani israa'iil nebi muuse iyo nebi yuushac oo dhalinyaro ah markaas ayaa baxay waxay aadeen meeshii baddii ama meeshii iyagoo raadinayeen ninka kan addoonka kan wanaagsan nebi muuse calayhi salaam safarkii markii uu ku dheeraaday waa daalay wuxuuna u baahday in uu yaro jiibsado oo uu nasto dhagax dushii ayuu nebi muuse calayhi salaam uu jiibsaday kadibna wiilkiisii yuushac ibnu nuun ayaa waxa uu arkay in salladii ay dhaqdhaqaaqday kiishkii mise kalluunkii ayaa baxay oo salladii ka baxay oo baddii iyo biyihii dib ugu noqday subxaan allah mucjise ayay ahayd yuushac ibnu nuun waa u jeeday in kalluunkii uu ka baxay salada laakiin waa halmaamay oo shaydaan ayaa halmaamsiiyey oo ilowsiiyey markii uu muuse soo kacay calayhi salaam ayay safarkiisii sii wateen safarkii markay ku jireen ayaa nebi muuse waxa weydiiyey yuushac yuushuf yuushacow gaajo ayaa iyo baahi ayaan kala kulannay safarka kane ee waxaan cunno inoo soo saar nebi yuushac markaas ayuu xasuustay in kalluunkii kiishka ama silada ku jiray in biyihii iyo baddii uu ku dhacay oo dib ugu noqday subxaana allah nebi muuse nebi yuusha calayhi salaam waa u sheegay muuse oo waxa uu yidhi kalluunkii halkii aad magar aynu jiifnay meeshii aan ku nasannay halkaas ayaa kalluunkii uu biyaha ku galay nebi muuse waa farxay waxa uu yidhi calayhi salaam dib inoo celi oo raadkiina dib aynu raacno halkaasi waa meeshii ayn doonaynay ee aan kula kulmaynay ninkii wanaagsanaaye addoonkii wanaagsanaa ee cilmiga badan uu allah ku manaystay subxaanahu wa tacaala nebi muuse iyo yuushac waa soo baxeen iyagoo raadkoodii dib u raacaya waxay yimaadeen meeshii majmaca albaxrayni ay labada badood ku kulmayeen halkii ayay ugu tageen nin jiifa ninkaas oo hareerihiisa oo dhan ay tahay meel doog ah subxaana allah oo akhtar ay tahay nebi muuse nebi khadar ayuu ahaa ninkaasi khadar go-ii ayuu iska qaaday markaasuu nebi muuse calayhi salaam u salaamay khadar assalaamu calaykum waraxmat ullah nebi khadarna waa ka qaday wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu markaasuu nebi khadar waxa uu ku yidhi sow ma tihid muuse bna cimraan nebigii ama rasuulkii reer bani israa'iil loo soo diray nebi muuse calayhi salaam waxa uu ku yidhi oo yaa ii kaa sheegay nebi khadarna waxa uu ku yidhi waxaa ii kaa sheegay kii adigaba ii kaa soo sheegay subxaana allah nebi khadar calayhi salaam iyo muuse way iswaraysteen iswaraysi kadib ayuu muuse waxa uu ku yidhi waa ii ogolow khadarow in aan ku raaco oo aan macaaga ahaado oo aan kula rafiiqo si aan wax kaaga barto nebi khadar calayhi salaam waxa uu ku dhahay arrintani way adag tahay arrinta aqoonu ma lihid samirna way u baahan tahay mana karaysid subxaana allah oo sidee baad u karaysaa wax aanad garanaynin sidee baad ugu samraysaa nebi muuse calayhi salaam waxa uu yidhi waad i heli doontaa in shaa allahu tacaala mid ku samra kugumana caasinayo arrinkaaga nebi khadar calayhi salaam waxa uu yidhi haddii aad i raacdo oo ay kaa dhab tahay ha i weydiinin waxba ilaa inta aan hadhow kaaga sheekayn doono waxa dhacay nebi muuse calayhi salaam iyo khadar way baxeen yuushac ibnu nuunna reer bani israa'iil ayuu ku noqday waxay fuuleen doon ama markab ayay khadar iyo muuse ay fuuleen doontan waxay ku raaceen lacag la-aan mushahar iyo waxbatonna maysan bixin sababtoo ah khadar waxau ahaa nin la garanayo oo laga yaabo in uu ahaa nebi siday culimmadu u badan yihiin markaa lacag la-aan ayay doontii ku qaaday doontii markii ay fuuleen ayaa nebi muuse iyo khadar oo doontii saaran waxay arkeen shimbir ama qooley badda dhexdeeda biyo ka qaadays nebi khadar baa wuxuu ku yidhi muuse muusow qooleydaas ama shimbirtaasi biyaha badda intee in leeg bay ka qaaday nebi muuse waxauu yidhi calayhi salaam waxba kamaysan qaadin nebi khadarna waxa uu ku yidhi qooleydaasi biyaha ay qaaday inta ay la eg tahay ayaa cilmigayga iyo cilmiga bani aadamka oo dhan iyo kaaga oo dhan ay uga dhigmaan cilmiga allah subxaanahu wa tacaala cilmiga eebana waa sida baddaas biyaha cilmiga bini aadamku u haystaana waa sida cilmiga biyaha yar ee ay qooladu badda ka qaaday wax ay ka qaadayna ma jirto subxaana allah halkaas ayaa nebi muuse calayhi salaam tacliimtiisii koowaad uu ku qaatay wayna sii socdeen doontii sidee u saarnaayeen ayaa nebi khadar calayhi salaam waxa uu rujiyey oo soo fujiyey loox ka mida looxyadii doonta subxaana allah nebi muuse calayhi salaam waa cajabay oo waa yaabay doonta tan bilaash ayay inagu soo qaad lacag maynaansan bixin dadka wata doontatan waa dad masaakiin ah haddana waad daloolisay doontii maxaad ku daloolisay khadarow nebi khadar waxa uu ku yidhi miyaanan kugu odrhanin adigu kari maysid adigu kuma samraysid arrinka kan nebi muuse calayhi salaam hadalkii ama ballantii uu ka qaaday nebi khadar ayuu dib u xasuustay oo waxa uu yidhi ha ii qabanin wax aan halmaamay hana igu mashaqaynin arrintayda nebi khadar calayhi salaam doontiibay ka degeen way baxeen markay doontii ka degeen ayay waxay tegeen degmo ama magaalo magaaladii ayay la kulmeen ayay la kulmeen caruur ciyaaraysa caruurta waxaa kamid ahaa wiil yar oo dhalinyaro ah oo caruurta kamid ahaa wiilkii yara ayuu qabtay khadar kadibna waa dilay ilmihii yara ayuu dilay khadar subxaana allah nebi muuse waa ishayn kari waayey waa yaabay waa cajabay wuxuu ku yidhi khadar khadarow arrin la karho ayaad la timi sidee baad u dishay naf xaqdarro aada ugu dishay adigoo naf kale u dilin waa wax lakah la kahdo arrinkaasi subxaana allah waa arrin xaaraan ah ayuu yidhi nebi muuse calayhi salaam nebi khadar waxau ku yidhi miyaanan adiga kuga odhanin kuma samraysid arrinka kan nebi muuse dib ayuu haddana usoo xasuustay ballantii u qaaday ee ahayd ha i weydiinin inta aada la socotid sababta ama waxa aan samaynayo sababteeda nebi muuse calayhi salaam waxa uu yihi mar dambe haddii aan ku weydiiyo waan kala tegaynaa halkaasaan ku kala tegaynaa su-aal dambe haddaan dib kugu soo celiyo nebi khadar iyo muuse haddana waa sii baxeenoo waa sii socdeen waxay tegeen haddana degmo degmadan dadka degani dad xun ayay ahaayeen dad aan dadka marti suurin ayay ahaayeen nebi khadar iyo nebi muuse calayhi salaam way cunta ayay weydiisteen inay marti geliyaan ayay weydiisteen laakiin degmadan dadka degani dad xun ayay ahaayeen oo cuntona way u diideen martigelinna way u diideen inay soo dhoweeyaanna waa u diideen subxaan allah degmadii iyagoo jooga ayaa nebi khadar waxa uu helay gidaar ama derbi soo dumaya oo in yar ay uga hadhsan tahay inuu gidaarkaasi uu dumo nebi khadar calayhi salaam wuxuu godagalay inuu derbigii dhiso habeenkii oo dhan ayuu derbigii dib u dhisayay nebi muuse waa yaabay marka waxa uu ku yidhi khadarow maxaad ujuuro ama mushahar uga samayn weyday derbiga kan oo aynu mushahar aad ka heshid ama lacag aad ka heshid shaqada aada qabatay sidoo kale degmadan dadka deganin waa dad xun oo ina martigelin waayey dadkeeduna waa dadka xun ee aan martida aan sooraynin ee maxaad camalka wanaagsan ugu qabanaysaa nebi khadar waxa uu xasuusiyey markii saddexaad arrintii ahayd in haddii uu mar dambe su-aasha uu dib ugu soo celiyay inay kala tegayaan markaasuu wuxuu yidhi haadaa firaaqu baynii wa baynik halkaas ayaynu ku kala tegaynaa waxaana kaaga waramaya qisooyinkii iyo dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee aada aragtay nebi khadar calayhi salaam waxa uu gudagalay marka in uu u fasiro arrimihii uu arkay nebi muuse calayhi salaam ee la yaabka lahaa ee mucjisooyinka lahaa waxa uu ku yidhi doontii aynu fuulnay soo garan maysid doontaa waxaa lahaa dad masaakiina oo fuqaro ah dadka masaakiinta ahna lacag la-aan ayay nagu soo qaadeen laakiin meeshii ama baddii ay kusii socdeen dadkaasi dad kalluumaysato ah ayay ahaayeen waxaa ka hor imanayay nin boqor ah oo daalim ah oo qaadanaya subxaan allah doon kasta ama markab kasta oo fayo qaba oo hagaagsan wuu eegaya doontaas haddii ay fayo qabto wuu qaadanayaa wuu ka xoogaya dadka masaakiinta marka waxaan doonay inaan dalool u sameeyo oo aan ceebeeyo doonta tan oo markuu arko boqorkaasi doontani inay dalool leedahay uu sii daayo dadka masaakiinta ah sidaasaan iyagana dhibaato kuma noqonayso oo loox yar hadhow tole way hagaajisan karaan gacantii ninka boqorka daalimka ah ee doontoodu dhan qaadan lahaana way ka samata baxeen waxayna arrinkaasi u ahayd arrin khayr ah ayay u ahayd degmadii aan tagnay ee aan wiilka yar ku dilayna wiilka yar waxa uu lahaa laba waalid oo labada waalidna laba qof oo ruux oo mu'miniin ah ayay ahaayeen oo wanaagsan dadka wanaagsan ka mid ka ah wiilka kanna haddii uu koro oo weynaado oo uu qaangaadho wuxuu ku noqonayaa wiil xun oo aan baari u ahayn labadiisa waalid waanu gaaloobaya marka waxaan doonnay in aan wiilkan dilno oo isagu marka uu dhinto isaga oo aan gaaloobin weli oo weli yar isagu jannadii buu iska tegayaa oo wuu saqiiray labada waalidna dhibaatada la kulantay dhibaatadan yar ee iminka la kulantay intay dhibaato weyn oo ah in wiilkii gaaloobo oo uuna baari u noqonin intaanay la kulmin ayaa aan damacnay in uu dhibaato yar uu dareemo oo uu eebana ugu bedelo wiilka kan wiilka khayroon oo ka wanaagsan arrinkaasna arrin anigu gacanteyda ku sameeyey ma aysan ahayn ama falsafadii iyo xikmadii iyo aqoon aan anigu ku sameeye may ahayna waxay ahayd waxyi ka yimi xagga eebba subxaanahu wa tacaala waayo allah baa og oo qeybka wiilka kan yarina hadduu kori lahaa allihii abuuray ayaa og in uu xumaan ama gaalnimo uu ku dambeynayay marka allah baa u naxariistay wiilka yaraana oo isagana sidaas uu ku saqiiray oo jannuu ku galay labadii waalidna uu ugu bedelay wiil kale oo ka khayr roon degmadii kale ee aan tagnay ee derbiga ama gidaarka soo dumaya ay ku yaaleen degmadan dadka deganaa dad xun ayay ahaayeen laakiin gidaarka kan waxa ku aasnaa oo ku duugnaa kensi ama khasnad ayaa ku duugnayd kensigaas oo ay ku jirto xoolo waxaana ku riday laba wiil oo yaryar oo agoomo ah oo degan degmada tan aabbahood oo ahaa nin wanaagsan ama nin mu'miniintii ka mid ka ahaa dadka wan wanaagsan ka mid ka ahaa ayaa labadan cunug dhalay labada cunugna agoomo ayay ahaayeen kadibna kansigooda ayuu ku aasay oo ku duugay derbigan hoostiisa marka haddii derbigaasi uu dumo dadkan aada u jeedid inay xun yihiin derbigaas marka uu dumo ayay arki lahaayeen kansiga oo caruurta agoomaha ah ayay ka qaadan lahaayeen xoolahooda marka waxa uu allah uu doonay subxaanahu wa tacaala in labadaa yaryar ee agoommada ahi inay koraan oo qaangaadhaan oo markay xoogaystaan ay la soo baxaan kansigooda subxaan allah arrintaasna waxay ahayd waxyi ka yimi xagga eebe oo maysan ahayn arrin aan anigu gacantayda ama xikmad iyo falsafada aan anigu keensaday waxay ahayd waxyi ka yimi xagga eebe subxaanahu wa tacaala nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qisooyinkan isaga oo ka waramaya waxa uu yidhi waxaan jeclaysan lahayn sida dadka muuminiinta ayba ay u jecel yihiin in nebi muuse calayhi salaam uu sii samri lahaa oo aynu dhacdooyin kale oo aada u la yaab leh subxaan allah aynu heli lahayn haddii uu nebi muuse calayhi salaam uu sii samri lahaa marka qisada tan waa qisooyinka la yaab kale eh kusoo arooray qur-aanka kariimka ah waana mid ka mid a mucjisooyinka waaweyn ee baaqiga ah ee ilaa yowma alqiyaama la akrin doono subxaana lagu akrin doono kitaabka qur-aanka kariimka ah nebi muuse calayhi salaam cilmigii iyo aqoontii halkaas ayuu ku bartay wuxuuna allah doonaya subxaanahu wa tacaala in uu ummadda muslimiinta ah uu ku baro in qof kasta oo cilmi isbada ama aqoon baan leeyahay leh in uu jiro cid ka cilmi badan wa fowqa kula dii cilmin caliim ku kastoo cilmi leh ku caliim ah oo isaga kasii cilmi badan ayaa kasii sarreeya ama waxay noqon kartaa ku kastoo cilmi leh allaha caliimka ah baa ka sarreeya oo ka cilmi badan subxaan allah marka allah waxa uu doonaya in uu akhlaaqdaas iyo edabtaa uu inagu baro subxaanahu wa tacaala dadka qaar ayaa odhanaya haddii nebi muuse nebi muuse iyo nebi khadar odhanaya nebi khadar ayaa cilmi badnaa allah baa og kii cilmiga badnaa laakiin nebi muuse calayhi salaam wuxuu ka mid yahay ulilcasmiga shantii rasuul ee ulilcasmiga ah ee ugu fadilan ambiyada iyo rususha dhammaantood allahna waxa uu siiyey nebi muuse calayhi salaam kitaabka qaaliga ahaa ee kitaabkii towraat la odhan jiray ayuu siiyey oo kitaab cilmi badan oo eebba kusoo ku duugay uu ahaa oo cilmi badan uu ku qornaa sidoo kalena nebi muuse waxa uu ahaa kaliim uraxmaan waa nebiga keliya uu allah subxaanahu wa tacaala codkiisa uu si toos ah ula kulmay marka nebi muuse calayhi salaam uu ka fadli badnaa nebi khadar laakiin cilmiga iyo qasdiga looga jeedo waxay ahayd in inaga laynagu baro in aynaan markaynu cilmi yeelano aynaan kibrin intaas insha allahu tacaala haddii aynu u eebow idmo ayaan kusoo gabagabayn doonaa qisadii nebi khadar assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wallahu aclam wabilahi towfiiq